madaweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan iyo magaalada doolow ee gobolka gada hakahiri shir muddo saddex maalmood ee dareeri kaaseyti oo diiradda laga saaray xal anhalowka shaqaaqooyinkii hananagadi ee kudhih degmada luuq ee gobolka gada shirka weyba ku qayb galay xubno ku dareera lamada gole ee dowlad goboleedka jubbaland maamulka gobolka maamulka degmada doolow odayaalka dhaqanka iyo weliba bulshada qeybasha shalduban ujeedada kulanku wayba usahay in la xoojiyo dadaalada nabadeed iyo weliba in hellanhela helisi waarana lukudeera waana laha afjara khilaafyada ku jara degmada luuq madaweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan ya kulanku ku daway waynuu sheegay in saadhawaayo shirkiyo ay iclaamiyeen guddiga nabadeynta gobolka gadaa awalan ilaahay baa mahad leh maanta waxaan halkaan kusoo gunaanadnay wada tashi saddex maalmood noo socday oo aan kaga hadlaynay xaaladda amniga guud ee gobolka iyo sida la iskaga kaashan lahaa cadowga kale oo laleeyahay oo cid walba garanayso waxaa kaloo ajando noo ahaa colaad soo noqnoqotay oo ka taagan deegaanka luuq oo beelo walaalo ah dhexdooda muddo dheer ka jirtay taasoo dhinacwalba marka laga eego in nabad lagu wada noolaado dhibka dhacayna laga wada xaajoodo caqliga saliimka wuu ogol yahay uusan halkaa dhaafaynin maalin walbana ay talaa nala siman tahay shirkanoo kasoo qaybgeliyaashiisa maaragtay ay fadhiyaan wafdigii dowladda jubbaland ee gobolka ku sugnaa wasiirada xildhibaanada guddoomiyaha degmada doolow guddoomiyaha deegaanka qoone cabdicasiis oo nagu mahad celinaya asigana inuu qayb ka ahaa waanwaanta iyo nabadoonaynta guddoonka gobolka gedo oo guddoomiye alqaadi u horkacayo waxaanu maalmihii lasoo dhaafay saarnay guddiyo xiriiro la sameeya waxgaradka salaadiinta beelaha walaalaha ah ee saddexda ah oo dhibaatada ku dhex martay deegaankaas guddiga waxay bandhigeen talo ah in xabadda la joojiyo gogol nabadeedna laiskugu yimaado laga wada hadlo mushkiladdii dhacday gogoshaasna laga dhiga degmada doolow oon hadda ku sugannahay maadaama annagana aan joogno deegaanka oo halkan ku sugan nahay waxgaradkana ay u helayaan wakhti fiican oy ku wada xaajoodaan kulankun yaa la filahaya in gundhig us-agnagada qorshe nabadeed oo waarow iyo weliba dhammaan dhinacyada iyo markaas kuwada shaqeeyi doonaan sidii lang xasili lahay xaaladda gobolka